bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenima idaacadda dalsa qodobada ugu waawan warkeena habeennimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka puntland ayaa magaalada gaalkacyo kulan ku qabtay ka oo looga hadlayay sidii dardar loo gelin laha howlaha doorashooyinka codii qofa qofii codda ka dhici doona deegaanada puntland wasiirka wasaaradda ganacsiga ee maamulka puntland oo shir jaraa'id qabtay ayuu kaga hadlay in dhammaantan garow lagu qaban doono shirka looga hadlay arrimaha ganacsiga ee soomaaliyeed admis ayaa sheegtay inay qayb ay ka noqon doonto dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gudaha dalka soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda dalka ruushka duqaymo ka geysatay qaybo ka mid a gudaha dalkaasi ukrain
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waa qodobadayna wararka kusoo dhowaada warkaasi oo dhammaystiran aanu ku bilownaya ciidamada admis ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya ayaa sheegay inay qayb ay ka qaadan doonaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gudaha dalka soomaaliya maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya taliya ku-xigeenka ciidanka midooda afrika ee kumeel gaarka ee soomaaliya admis u qaabilsan dhanka howlgallada ay qorsheysan genaraal marwos nagadabaanga ayaa booqday ciidamada admis ee ku sugan magaalada beledweyne si uu u qiimeeyo xaaladooda marka loo eego qeybta militariga ee admis beledweyn waa xarunta ugu weyn ee sector for oo ay u joogaan ciidamada jabuuti iyo kuwa ethoobiya sidoo kale waxaa ka mid ah gobolka hiiraan waa ciidamada admis iyo kuwa xooga dalka soomaaliyeed ay dhowaanahan ka qabsadeen dhul badan oo ay heeru gacanta ugu hayeen al-shabaab waxaana halkan u nimid inaan qiimeyno daryeelka ciidamadeena meelahaan booqanay waxaa ka mid ah isbitaalka heerka labaad oo si wanaagsan u daweynaya admiska iyo ciidamada soomaaliyeed iyo sidoo kale bulshada deegaanka ee ku nool deegaanada ku xeeran beledweyn ayuu yiri genaraal nagadabanga oo sidoo kale ah kusimaha taliyaha ciidamada genaraal nagadabanga ayaa wadahadal lala yeeshay taliyaasha qeybaha wuxuu kormeeray qaar ka mid a xarumaha afraad ee muhiim ku ah taageerada saadka ee ciidamada ku sugan jiidda hore dagaalka wuxuu ku ammaanay ciidamada jabuuti iyo kuwa ethoobiya sida ay u garab istaageen ciidamada xooga dalka soomaaliya ee duulaanka ka al-shabaab iyo xaqiijinta amniga iyo xasiloonada magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda dhankiisa taliyaha qeybta afaraad korneel xasan jaamac faarax ayaa tilmaamay horumarka laga gaaray dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo caqabadaha lagala kulmay duulaanka militari ee socda booqashada taliya ku-xeenka ciidanka xooga ee admis waxa ay salka ku haysaa sidii kor loogu qaadi lahaa niyadda ciidamada iyo qiimeynta sida ay diyaarka ugu yihiin howlgallada socda iyo kuwa soo socda wafdiga ayaa sidoo kale booqday isbitaalka heerka labaad si ay ugu kuurgalaan xaaladiisa waxaana ay kala hadleen arrimo kale oo dhanka saadka ayuu yidhi korneel faarax genaraal nagadabanga ayaa waxaa safirkiisa ku weheliyay taliya ku-xigeenka ciidanka ee dhanka saadka iyo taakuleenta genaraal beter kimani mutiti iyo saraakiil sare oo ka tirsan admis
wasiirka wasaaradda ganacsiga ah ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland shir jaraa-id oo goorow ay ku qabtay magaalada garow ay kaga hadlay in magaalada garowe dhowaanta loogu qaban doono shir la xiriira arrimaha ganacsiga ee maalgashiga oo dhowaantan puntland ay qaban qaabisay wasiirka wasaaradda warshadaha weliba ganacsiga ee warshadaha maamulka puntland ayaa sheegay in shirkan looga gol leeyahay sidii sare loo qaadila hanaanka ganacsiga ee dalka weliba arrimaha maalgashiga ee dalka islamarkaana puntland ay qabanqaabinayso shirkaasi waa kan wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha ee maamulka puntland oo arrimahaasi ka hadlaya
oo ay tahay maalin jamco ah tobankii bishii saddexaad waxaanu halkaan isugu nimid inaynu iska waraysanno halka uu marayo qabanqaabada shirkii horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga puntland haddaan halkaas marka waxoogaa idiin faahfaahiyo si aad la socotaanba waxaynu halkaan ku qaban doonnaa haddii ilahaydma howlkan aynu hadda isugu nimid waxaynu ku qaban doonnaa waxaa ka dhici doona shir weyn ilaah baa weynoo waaxida oo la yidhaahdo shirka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maalgashiga puntland shirkaas oo ay isku arki doonaan maxaa la yidhaahdaa haddii ilahaydmo ay ka soo qaybgeli doonaan ganacsato soomaali iyo ajanabiba isugu jira dowlado aqoon-yahano ku xeeldheer xagga horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga ku xeeldheer shirkadaheena waaweyn oo maaragtay ilaah baa weyne maxaa la yidhaahdaa ganacsiga baa halkan ka dhici doona maalinta saddex iyo tobanka oo isniinta inoo bilaaban doona wuxuu ku ogyahay shan iyo tobanka oo ah maalinta arbacada haddii rabiidmo waxaan rabaa marka inaan ummadda soomaaliyeed iyo daneeyayaashaba u sheegno waxaanu bilaabaynaa galabtay inaanu dhisno buudkaamisyadii oo aanu kambaniyadii u kala calaamadinno ay kala qaataan maaragtay maxaa la yidhahda meelihii ay kusoo bandhiga lahaayeen maxaa la yidhaahdaa productigooda iyo wax soo saarkooda baan haddii ilaahayd moogalabta waxaanu bilaabaynaa qabanqaabadii ugu dambeysay maadaama shirkii ay ka dhiman tahay laba maalmood oo keliya marka saxaafadda waxaan rabnaa haddii ilaahayd moo inaad tabisaan gaarsiisaan ummadda iyo daneeyayaashaba shirkii inuu marayo maaragtay meel gebagaba galabtana aanu hadda bilaabayno satinkii iyo maaragtay inaanu howlashii iyo meelihii lagu qaban lahaa shirka aanu diyaarinno waxaan rajaynaynaa haddii ilahaydmo inay maaragtay si fiican oo qurux badan inuu ina kugu dhici doono intaasaan rabaa galabta inaan idinla wadaago waa mahadsantihiin su-aaluhuna waa idin furayin haddii
wasiirka wasaaradda ganacsiga ah iyo warshadaha ee maamulka puntland ayaa kaasi ah isagoo ka hadlayay shirka maalgashiga ee puntland ay qabanqaabanayso oo isniinta ka furmi doona magaalada garowe caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland magaalada kismaayo waxaa lagu soo gabagabayay shirkii taliyaasha ciidamada booliska ah ee maamul goboleedada iyo taliska dhexe ciidamada booliska soomaaliyeed islamarkaana laga soo saaray war-saxaafadeed dhinacyo badan taabanaya islamarkaana looga hadlayo arrimaha hogaanka ciidanka booliska waa kan mid ka mid a saraakiisha ciidanka war-saxaafadeedkii kasoo baxay shirkaasi lagu soo gabagay magaalada kismaayo ka hadlaya
qodobka saddexaad madashu waxay soo jeedinayaan in hay-adda maaraynta miinooyinka iyo laxaa qarxa ee loo yaqaano marka lasoo gaabiyo seema laga yeelan doono kulan gaar ah afar madashu waxay isku raaceen in arrimaha qoseeya dhaqan celinta xubnaha isa soo dhiibay ee horey uga tirsanaa khawaariijta argixisada defectors rehabilitation brogram d r b in la sii wado howsha hadda socoto iyo in dhaqaalo loo raadiyo xarumaha kale ee dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka isla markaana d r b ay la kaashato carruurta la ciidameeyey hay-adda unisef ee qaramada midoobey shan madashu waxay isku raaceen in la xoojiyo lana sii wanaajiyo wadajirka iyo wada shaqaynta ciidanka booliiska labadiisa heer gaar ahaan wadatashiga iyo horumarinta xeerka iyo sharciga booliiska cusub ee labada heer madashu waxay isku raaceen in arrimaha booliska xiriirka dibadda ee interbol in uu noqdo mid gaar u ah booliiska federaalka todobo madashu waxay isku raaceen in manhajka iyo tababarada midaysan uu noqdo heer federaal siddeed madashu waxay isku raaceen baarista dembiyada dalka in ay ahaato sida ku cad qaabdhismeedka cusub ee boolisaynta baydhabo oo ah c i d heer federaal halka booliiska dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk ay yeeshaan unuga baarista dembiyada c i u
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a saraakiisha ciidanka booliska oo akhrinayay war-saxaafadeedka ka soo baxay shirkii kusoo gabagobay magaalada kismaayo halka warkaasi ayaad kala socotaan waa idaacadda dalsan magaalada muqdisho akhbaareedka dibaddana dowladda dalka ruushka ayaa bilowday in ay garaacdo qeybo ka mid ah magaalooyin hoostaga magaalada caasimada waa dalka ukrein ee kiev waaxda gaashaandhig ee dalka ruushka ayaa sheegtay in iyadoo ay bartilmaamisatay goobo ay ku sugnaayeen ciidanka dalkaasi ukrein magaalo lagu magacaabo bakhruut hooyo u ka tirsana dalka ukrein ee ciidamada dalkaasi ukrein isaga baxeen kadib markii dib ay u qabsadeen islamarkaana ay soo rogacceeleen ciidamada dalkaasi ruushka ilaa ay haatan ma muuqato wax lagu heshiisinayo ku saabsan in dagaalka ukrein uu joogsado inkasta wadamada reer galbeedku ay taakula dhinaca saadka ay siinayaan dowlada dalkaas ukrein iyadoo dowlada dalka ruushkana ay weli ay sii wada duqeymadii dad a loo meeldayen oo inta badan magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi ukrein gebi ahaanba ay noqdeen kuwo dhulka lala simayey magaalada caasimada waa dalkaasi kiyef iyo magaalooyin ka dambeeya oo ku yaala waqooyiga dalkaasi keliya ayaa ka badbaaday dagaalka inkastoo gobolabada koonfureed ee dalkaasi yihiin kuwa basbeelay ise markaanay u muuqato inaanay rajo ka qabin dadkii inay dib u dhistaan magaalooyinkaasi dowladda dalka mareykanka ayaa sheegtay inay taakulo dhanka maaliyadda ah oo balaayin doolar ay ugu deeqday dowladda dalkaasi ukrain warka habeenimo idaacad dalsan waa nageynta
wararka adla haysa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel